dagaalameen xajaaj bay la dagaalameen way hadateeliyeen basro way ka saareen dabeetana waxay dhahn warkani waa iska miskiine xajaajku naf ma lehe xajaaj horta halkeebuu ka yimi yaa inagu soo saliday waxaa inagu soo saliday kaweyn cabdimalik ibn marawaan kaasinu la dagaalamaynaa bay yidhahdeen way ku baxeen dagaal weyn bay galeen boqolaal kun oo qof bay noqdeen intaasoo dagaal baa la galay aakhirkii waa la jebiyey oo laga xoog batay oo waa la baabi'iyey laakiin yaa la socday cabdiraxmaan ibn ashcas yaa la socday waxaa la socday boqolaal iyo boqolaal iyo boqolaal ka mida culimmadii muslimiinta iyo fuqahadii ciraaq baa la socday culimmada inta ka hadhay ee aan raacin cabdiraxmaan ibn ashcas iyo inta raacday waxaa badnayd inta raacday baa badnayd bilmara farakutiris bay ahaayeen inta ka hadhay kow iyo laba iyo saddex iyo afar baa la odhanayay inta ka hadhay inta kale waxay soo raaceen cabdiraxmaan ibnu ashcas waxay la dagaalamsanaayeen xajaaj ibnu yuusuf iyo cabdimalik ibn marawaan xukuumaddii amba khilaafadii aandhaada khilaafada lamay dagaalamayne maamulkii xilligaa jiray umawiyiinta ahaa ee cabdimalik ibn marawaan uu hogaaminayay ayuu la dagaalamay muslimiintii xilligaa joogtay iyo culimmadii xilligaa joogtay xataa kuwii khilaafay oo xasan albasri uu ka mid yahay kuwa ka hadhay hal maalin ma odhan cabdiraxmaan ibnu ashcas waa khaariji oo wuxuu ku baxay xaakim xukaamta muslimiinta ku baxay khuruuj kuma xukumin wala niqaashay way u yimaadeen xasan albasri ee culimo fara badan baa u timi fuqaha fara badan baa u timi waxay ku yidhaahdeen ninkan xumaantiisa waad aragtan in la eegan karayo ma ka soo dirayna kaba sii daran waxay dhaheen xajaaj waa dembi ka mida dembiyada cabdimalik ibn marawaan dembiyadiisa faraha badan leh waa dembi yaroo ka mida marka kaasaa ka daran weyne meesha fadhiya waxay u jeedaan inay dhahdaan war meeshan meel la fadhiya maahe ka soo kac dabeete u diiday waxaan idin raaci maayee war xijaab waa ciqaab xajaaj waa ciqaab ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray ciqaabta ilaahayna gacmaha lagagama hortaga toobadkeen ayay u baahantay ilahay baa nagu ciqaabay way isku khilaafeen in lagu baxo oo laga hor yimaado lala dagaalamo iyo inaan lagu bixin oo aan lala dagaalamin oo la sabro waa laba masalo yaalla meesha nin kasta wuu qiyaasaya ima iyo maa manaafacaad badan iyo maa waxtar badan ma in ninkan maanta la iska celiyo mise in la adkaysto la sabro xasan albasri wuxuu wuxuu qaatay in la sabro la adkaysto kuwii kalena maxay qaateen in la iska celo la dagaalamo xasan albasri asxaabtii la dagaalamaysay xajaaj culimmadii la dagaalamaysay xajaaj xasan albasri may caayin waa bahal baasa xukaamta loosta kaga jira may odhan oo difaacaya oo iimaan daran oo alla kacabsiga ka guuray may odhan way u cudur daareen xasan albasri iyo xertiisina nimankii la dagaalamayay xajaaj iyo cabdilmalik ibn marawaan waa khawaarij iyo waa xaruuriyiin iyo dhiigoodu wuu bannaan yahay iyo hala laayo may odhan faqad waxay ahayd masalo la isweydiinayo maslaxadda iyo dantu halkeebay jirtaa labada ma ninka in lala dagaalamo oo dhiig intoo la daadiyo laga takhalluso qof fiican meesha la keeno mise in la adkaysto o la sabro taasay isku haystoono keliya khalaas mas'alada markaa taan ujeeda waa tan masأalada alkhuruuج calى اlxaakim اlkaafir halkaa iska dhig masأalada alkhuruuج calى اlxaakim alfaasiq alfaajir masale ijmaacu ku jira maaha masale la isku waafaqsan yahay inaan lagu bixin maaha waa lagu bixi karaa haddii xaaladdu ay keento waa lagu bixi karaa haddii xaaladdu ay keento oo la isbarbardhiga masaalixda iyo mafaasidda haddaynu ku baxno mabalaayada taagan baa ayaa sii badanaysa mise way yaraanaysaa haddii dadkii ahlunadarka ahaa ee ahlulfiqiga ahaa ee ahlulcilmiga ahaa isla waafaqaan in sharku uu ku yaraanayo gacanta in la saaro gacantaa la saaraya waa la iska celinaya meesha waa laga saarayaayo ilan dadkaa meesha dhigtee haddii laakiin idhaa war haddaynu isku taataabano itaalna ma hayno meeshe balaayadu way sii laba qarxaysaa waa la sabraya waa la adkaysanaya masalada khulaasadeedu waa intaa ibnu xajar radia allahu raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu soo naqliyey ijmaac inuu ku jiro inaan lagu bixin xaakimka faajirka waa ijmaac uu ka horreeyey khilaaf laa yuctabar ictibaar ma laha usuulka waa basiid ijmaaca marka la dhiganayo ijmaaca waxyaabaha macruufka la yaqaano waxaa ka mid a ijmaacu wuxuu guntamaa haddaanu khilaaf ka horreynin waa la isla wada yaqaana waa macruuf ibnu xajar waa goorma waa qarnigii toddobaad iyo qarnigii sideedaad ayuu noolaa toddoba toddoba boqol iyo xoogaa sideed boqol iyo labayo konton buu dhintay soo mahayn sideed boqol iyo labayo konton buu dhintay meelahaas waa qarnigii sagaalaad marka qarnigii sagaalaad buu noolaa xilliga markaa lagu baxaayey xukaamtii xilligaa jirtayna waa goorma cahdigii saxaabada uu inaga sheegayna cabdullahi ibnu zubayr saxaabi keliya uu yidhi cabdullahi ibnu zubayr waa khaarij ma jiro sulaymaan ibnu surad attawaabuun ayuu samaystay nimankii la odhan jiray hal nin uu yidhi sulaymaan ibnu surad waa khaariji ka hor yimi xaakimkii muslimiinta ma jirin cabdiraxmaan ibnu ashcad taasaa ugu weyneed ugu ballaadhnayd iminkaynu sheegayno nin keliya ku magacaabay waa xaruuriyiin ma jirin masale waxay ahayd laysu khilaafsan yahay oo waxaa la odhan karaa laysuma khilaafsanayne masale la isku waafaqsan yahay inay u khuduucayso masaalixda iyo mafaasidda in lagu kaco oo la iska celiyo iyo in la fadhiyo imay dani ku jirtaa ima maslaxadda ku jirtaa taasun bay ahayd marka xisaabta maanta aadka loo wareejiyo ee la soo qaadqaado ee wadaadada badankooduna ay ku hadaaqaan ay iska daba yidhaahdaan alkhuruuju cala alxaakim alfaajir laa yajuus ijmaac baa ku jira waa khuraafaad iyo huuhaa waxba kama jiraan been wey ijmaacaas waa ijmaac aan caqidmin lam yancaqid cid aan ibnu xajar ahayna may sheegin ibnu xajarna waa qarnigii sagaalaad arrimahaasina waxay socdeen xuseen ibnu cali baa ka mid ah radia allahu tacaala canhu oo ku baxay isna yaziid ibnu mucaawiya ibnu abi sufyaan marka waxyaabahani meel ha la dhigo oo ha la yidhaahdo kani khuruuj ma ahayne xisaabo kale ayuuha waa lala teliyey markasta waa la isku khilaafayey waxaa la isweydiinayey mastan bay ahayd mise stan bay ahayd qodobkaasi waa qodob aad iyo aad u muhiima ee niyadaha lagu hayo wuxuu weydiiyey kayfa huwa war cabdillaahi ibn ibnu cumar waa sidee cidduu weydiinaya waa isla isaga uun cabdullaahina wuxuu ugu jawaabay saalixun waan ladnahay qaala wuxuu uhi man asaabaka yaa ku asiibay maxaa kugu dhacay buu ku yidhi qaala wuxuu ihi asaabanii waxa igu dhacay oo nabarka igu dhuftay man amara bixabli silaaxi qofkaa amray hubka in la qaado fii yowmin maalin laa yaxillu fiihi xamluhu hubka in la qaada aanay xalaal ahayn yacni wuxuu u jeedaa alxajaaju xajaaj saddex qisadu saddex weji bay ku soo aroortay mar waa tan oo cabdillahi ibn cumar radi allahu tacaala canhu isagoo xajka lagu jiro ayaa lugta ayaa waxaa kaga dhacay waran ayaa ku dhacay amba leeb ayaa galay lugtiisa oo dadkii cidhiidhigii faraha badnaa iyo wixii ayaa nin leeb sitaa leeb ku dhuftay markaa lugta ayuu ka galay marka dabadeetana wuxuu isu qab isku qabtay lugtiisii iyo iyo hashii uu saaraa ayuu isku qabtay dabeetana lugtii baa aada u xanuuntay uu dhaawacmay uu jiibsaday cabdillaah waxa uu marka xajaaj ibnu yuusuf ayaa u yimi markanuu u yimi xajaaj ibnu yuusuf saddex siyood baa la soo wariyaa ta koobaad waa tan maxaa kugu dhacay ya yaa kugu dhuftay nabarka waxaa igu dhuftay ciddii amartay hubka in la qaato maanta oo kale xilliyada xajka iyo muslimiinta meelaha cidhiidhiga hay isugu yimaadaan hubka lama qaato haddii daruura aanay jirin markaa wuxuu leeya de adigaa dadka amri xajka inay qaataan hubka oo dee ninkii amray unbaa dembigan iska leh sidaa waa la yidhi oo isagu dee markaa u duurxulaya waxaa kaloo la la soo wariyaa inuu ku yidhi man asaabaka yaa ku nabarka kugu dhuftay uu leeyahay anta adiga laftaada ninkii dilay waa adiga riwaayadka qaarna waxay tilmaamayaan intuu u yimi xajaaj uu ku yidhi seebaa tahay yaa kugu dhuftay nabarka intuu saa u eegay isagoo si qof la yaaban oo kale dabeetee iskaga foorsaduu ka aamusay waana uba jawaabinba waa la iswada waafajin karaa xajaajna isagoo cadhaysanoo gurxamaya uu ka baxay meesha uu dhaqaaqay culimada taarikhdu waxay leeyihiin xajaaj ibnu yuusuf isagaa haystay aagan xajka isagaa haystay waa markii cabdullahi ibnu zubayr la dilay isagaa xajka haystay oo dee ka mas-uulaha aagga isagaa joogay had iyo jeerna qofka amiirkaabaa hogaamiye oo maamula xajka laakiin dee diinta aqoon badan omu lahayn magaaladana waxaa joogay cabdullahi ibnu cumar iyo culimadii asxaabta qaar fara badan oo ka mid a dabeete cabdilmalik ibnu marwaan baa wuxuu soo amray xajaaj arrimaha xajka waxaad uga dambaysaa cabdullaahi ibnu cumar ila isagaa diinta kaaga aqoon badan jaahil baa tahay adigu taasuu ka cadhooday marka ninkaa dee ka maga maanta ninkii meesha haystay oo dee ninkan hoos taagan wuu ka cadhooday marka waxay leeyihiin isagaa wuxuu soo agaasimay in la dilo cabdillaahi ibnu cumar markaa nin baa wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa waran qaado amba leeb qaado sumee dabeetana marka halkaa buuqu ay dhacdo sidii dad isku buuqay oo kale u quusi oo ku dhufo cabdillaahi ibnu cumarna wuu fahmay marka waana nabarkii cabdillaahi ibnu cumar uu dhintay waa nabarkii cabdillaahi ibnu cumar uu dhintay nabarkaa ka gaadhay lugta markaa markuu u yimi ee hore wuxuu ku yidhi yaa kugu dhuftay markaasaa wuxuu ku yihi ninkii daa amray haddana wuu ku soo laabtay markaasuu war nabarkaa ninka kugu dhuftay haddaan ogaan laha waxbaan ka qaban lahaayo waa kuwa markaasuu yidhi waa adiga kor u eegay dabeete intuu cadhooday buu ka dhaqaajiyey saasaa la isku waafajin karaa cabdillahi radi allahu tacaala canhu ibnu cumar waxaa dilay xajaaj ibnu yuusuf disaa markaa la qaato xajaaj ibnu yuusuf baa ayuu gacantiisa ku baxay marka horta waa ninku waa dee ninka jariimadiisa iyo dembigiisu uu intaa leegyahay waxaa laga sheegay inuu yihi waxaa la sheegay cabdillaahi ibn mascuud ninka la yidhahda aad buu necbay cabdillahi ibn mascuud wuu caayi jiray inuu qur-aan waxaan qur-aan ahay inuu qur-aan ka dhigi jiray wallaahi haddaan soo gaari lahaa madaxaan ka jari lahaa ninka looga taagi lahay waa kuma ninku xabaasha kaga daba tegey waa cabdullaahi bin mascuud inkaar qabu ahaa marka meesha baabka kayfa huwa saalixun qofku inuu dhaha had iyo jeer sidee baa tahay haddii lagu idhaahdo inaad soo horaysiiso ereyga wanaagsan aad tidhaahdo waan iska ladnay alxamdu lilah ilaahay baa caafin doona aad tidhaahdo baabu ciyaadati alfaasiqi qofka faasiqa in la soo booqdo faasiqu waa maxay waa qofka muslimkaa laakiin daacadiisu ay yarta dembiyidiisuna ay badan yihiin qofka la soo banbaxay xumaanta qofka xumaanta la soo banbaxay ee dadka aan ka qarsanay bannaankaa la jooga can cubayd illaahi ibnu zuxrin can xibbaan can abi jibillata can cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibni camr bni caas laa tacuuduu shuraaba alkhamri idaa mariduu ha soo booqanina kuwa khamriga cabba hadday xanuunsadaan marka waxaa laga qiyaas qaadanaya cid alaaliya cidda dee fusaaqda faajiriinta dadka ahlu macaasida ah ee la yaqaane bannaanka ula soo baxay ee ha booqanina waxa weeyaan aharku laakiin waa ahar daciif qofka faasiqa ma la soo booqan karaa mise lama soo booqan karo qofka faasiqa ahi maadaama uu muslim yahay xaqii islaamnimada ayuu leeyahay waana la soo booqanaya laakiin haddii ay tahay mararka qaar qofka in la yaro cadaadinayo oo haddii cagta laga jaro lasoo booqan waayo in qofku isweydiinayo war maxaa laysoo booqan waayo de waxaa laguu nacay waxaanaad walaaqanaysa iyo xumaantaadan oo la isleeyahay ka go-itaankaa laga go-ay waxbay u taraysa haddii la isleeyahay hoosta waa la yar joojinaya waa laga joojinaya la booqan maayo marka waxaa la eegayaa maslaxadda la eegaya baabu ciyaadati الnisaaءi alrajula almariida haweenku inay soo booqdaan ninka xanuunsanaya dee baabkii hujriga waa garanaysaa qofka ahlu macaasiga in laga hijroodo oo aan la salaamin oo aan lala macaamilin oo wada wada noolaanshiha laga yareeyo oo hadduu xanuunsada aan lasoo booqano si qofka loo tuso xumaantiisa in lagu nacay waa haddii laga laga rajo qabo in qofkaasi tallaabadaas goyntaa la gooyey inuu kusoo laabanayo lakiin de hadday colaadun kaa tahay iyo iskiijin hadday kaa tahay taasidiin maaha can ilxaaris bni cabdillaahi alansaariyi qaala wuxu uhi ra-aytu uma dardaa uma dardaa ayaan ayaan arkay calaa raxlihaa acwaadun laysa calayha qishaaun caa'idatan lirajuli min ahli lmasjidi min alansaar waxaan arkay oan xaadir u ahaa umu dardaa gabadh aqoon badan bay ahayd oo waxa weeyaan in badanna waynu soo marrayoo iyadoo maaragtay afcaal ay samaynayso amba dhaqanno had iyo jeer laga soo warinayay xalay baaba ka mid ahay inoogu dambeysay gabadhaasoo calaa rixaalihaa acwaadun neefkay rakuubkay saarayd ay saaran yihiin qoriyo laysa calayhaa khishaa'un khishaa'aanu saaran yacni wax daboolo oo ka qofka ka qariya oo dee uu isaga dhiga aanay aanay lahayn faqri bay tilmaamaysaa caa'idatan oo soo booqanaysa lirajulin nin min ahli اlmasjidi min alansaar in ansaarta ka mida soo booqanaysa aharku waa daciif waxaa ka xoog badan kii xalita aynu soo marray caaisha radi allahu tacaala canha ay soo booqotay abubakar iyo iyo bilaal ibnu rabax ay soo booqotay kaasaa ka xoog badan waa xadiis saxiixa kaasi markaa gabadhu qof muslima oo nina oo xanuunsaday way soo booqan kartaa leannu dee xuquuqda muslimiintu ninkiiyo ninkuna xaq bay isku leeyihiin dee ninkiiyo gabadhuna xaq bay isku leeyihin nin iyo gabadh waxaan uga jeeda muslimiinta rag iyo dumarba xuquuq ka dhexaysa ee haweeney jaarkaaga u xanuunsatay waad soo booqan kartaa haweeneyduna amba gabadhuna nin jaarkaa u xanuunsaday way soo booqan kartaa man kariha lilcaa'idi an yandura ila alfuduuli min albeyt qofka karaahiyeystay man kariha qofka karaahiyeysta lilcaa'idi ka soo booqday an yandura inuu eego ila alfuduuli waxyaabaha dheerdheeraadka ah ee min albeyti guriga ka mida dee qofka haddaad guriga aad timaado oo marti aad tahay dee indhahaaga indhahaaga de waa la laaba halkaa mahmaa baa ku jirto waan ilaaweeye waxa weye ninku hadduu marti yahay waxay ku fiican tahay inaanu xaggana eegin xaggaas waa maxay halkaa maxaa kusii jiro xagga iyo xagga indhihiisu aanay shaqaynin dee inuu ile meel buu guri buu soo galay danta u yimi uun inuu ku jiro hoos fooraro marka waa karaahiyo haddii waxyaabaa qaar ay gaadhana waa xaaraan weeye can cabdillaahi bni abilhudayl qaala wuxuu uhi dakhala cabdullaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu calaa mariidin yacuuduhu cabdillaahi ibni mascuud baa wuxuu soo u soo galay qof xanuunsanayo oo yacuuduhu uu soo booqanayo wa macahu qowmun ragna markaa way la socdeen wa fi lbeyti gurigana waxaa joogtay imra'atun gabadh baa joogtay fajacala rajulu min alqowmi nin raggii ka midabaa wuxuu bilaabay yanduru inuu kolbo eego hoosta uu isha ka eego ila almar'ati gabadhii faqaala lahu cabdullaah dabeetee cabdullaahi bnu cumar baa ninkii wuxuu ku yidhi low infaqa'at caynuka kaana khayran laka ishu inay kaa soo dhacdo ayaa kuu khayr badnaan lahayd dee ishaada ilaali buu ihi maxaad xaggan la baaladaymoonaysaad gabadha ka eegeysa yani gabadhiba hasan yaro kolba yar eega wuu arkay isagoo gabadha isha ku xadaya markaasaa wuxuu ihi ishu inay kaa soo dhacdo ayaa kuu wanaagsanaan lahayd dee maadaama baashu ay ishu ay ku soo jiidayso een dembi iyo xasarad inaad ishaysa ragga qaar baa selafka waxaa ka mid ahaa yani qofku indhihiisa inuu ilaaliyo waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray ragga mu'miniinta ahi indhahooda inay ilaaliyaan oo waxyaabaha aan loo baahbaahnayn aanay dee sii fiirfiirin tii sii dhaaftaba aanu isha aanu isha ku carraabin ta soo socotana ilaa markay sii imanaysa ilaa markay dhaafayso say u soconaysay maarkiisi sii jeedkeedii maarkiisi wartani xaggeebay ka timi wadaga daarka suuqa waxaa ka taagan qaar baa af kala geliyaba waa yani xataa araggii qura ku ekaan maayaane waxay rabaan inay maaragtay la sii faaqidaan nin selafkii ka mid ah ayaa waxaa la sheegay isagoo soconaya ayaa gabadh buu eegay show markaa uu la siiya raacay linta koobaad lagu qori maayo moogta haddii qaca aad ku siiso aad soo jeesato taas shaydaan baa iska leh taadii lagu xisaabin maayo laakiin haddaad mar labaad ka dabageyso taasi waa taadii waa lagu xisaabinaya markaa markuu gabadhii arkayba waxoogaa gabadhii isha la sii raacay dabeedna wuxu uhi wallahi maanta waad halaagsanta labadii farood intu soo qaaday oo labada indhood daf iska siiyey labadiiba uu soo tuuray khalaas labadii indhoodoo bannaankuu soo dhigay oo maxaanu isugu imanba si egeega iyo uula sii raaciyay waabuu dambaabayba xaaladiba maxay u taaba labadiiba bannaanku soo dhigay saa miyaynu samayn karaynaa de mema samayn de hana samaynina maya isagaa labadiiba indhaha bannaanka kusoo dhigay masaxbaa mise waa khalad waa meesheeda laakiin ninkaasi horta alla kacabsi badan oo keena ka weyn ayuu lahaa ninkaasi dembigii buu iska ilaaliyey inaad dhegeysateen mooyne sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi wuxuu ka sheekeeyey aabbihii sheekh cali suufi habeen baa waxaa noo yimi bui saddex saddex qof baa noo yimi oo askara sho markaa mid baa gabadha dabeete wuxuu ugu wada salaamay sala waana habeen madow gabadhii markuu salaamay gabadhi ku tiri haadeer iska waran waanu salaama weligina gabadh muu salaamin odayga wuxu uhi habeenkii ilya baarisumuu keenin habeenkii oo dhan gacantu saa u hayay wuxu uhi waan soo toosaa isaga wareegeysanay ilaahayow ma intaan gabadh salaamayay baan noolaaday gabadh intaan salaamayaad maanta isoo gaadhsiisa ilaahu adduunku muxuu ii taraya habeenkii o dhan saas kaanama gacantu inay gubatay oo kale saa haya waagaa sidii ku baryay buuri bimacnaa qofka muslimka haddee macsidaya waa waxa uu dareemo waxa uu ku dhaco inuu dareemo oo culayskeeda uu ogaado marka ninka qof soo booqdaa guriga inaanu sii fiirfiirin oo indhihiisa uu laabto waa ahar sanadkiisuu saxiix yahay baabun alciyaadatu min aramad in la iska soo booqdo qofka bakooradu ay ku dhacday indhaha makoorada waa garanaysaan can abi isxaaqin qaala wuxu uhi samictu zayd bna arqam saxaabigii zayd bna arqam ee khasrajiga ahaa ayaan maqlay oo yaquulu leh ramidat cayni indhahaygaa bakooroobay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam facaadani nabiyu sala allahu calayhi wasalam markaasaa nebigu isoo booqda waan soo bixi kari waayada mararka qaar baa bakooradu mararka qaar baad kala qaadi kareen indhaha haddaad kala qaadana waxaad mooddaa inuu qorisaa kugu wareegayo dabeete naa waad isku haynaysa ma bixi karaysa markaa gurigaa iska dhex fadhiyey buuhi dabeete nabiga calayhi salaatu wasalaam soo booqday uma qaala wuxuu uhi yaa zaydu zaydow low anna caynaka lamaa bihaa kayfa kunta tasnacu low anna caynaka zaalat dheh haddii ishaadu ay zuusho amba araggeedu uu tago limaa bihaa sababtuna ay tahay xanuunkan ku haya aawadii kayfa kayfa kunta tasnacu sidee baad samayn lahayd haddaad saaba ku indhabeesho maanta maxaad yeeli lahayd qaala wuxuu uhi kuntu asbiru wa axtasibu waan sabri lahaayo waan adkaysan lahaayo ilaahayna ajar baan ku weydiisan lahaa ilaahu indhahayga adiga iga qaadaye wax dhaama iisoo weydaari qaala wuxu uhi low anna caynaka lamaa bihaa haddii ishaadu ay ku tagto xanuunkan uma sabarta dabeete aada sabirto waxtasabta ajar ilaahay aada weydiisato kaana hawaabuka aljanna abaalkaagu wuxun buu noqon lahaa wax kala muu noqdeene jannada inaad gasho way dhacdaa soomaa dad iska indhaqabay wama dam noqda soo ma jiraan amba xanuun baa ku dhaca amba nabar baa ku dhaca wax kale meel kale wax kaga yimaadaan markaa qofku indhihiisii macaanaa ee uu ku raaxaysanayo wax ku arkaayay markuu waayo hadduu dee kasii daba tawaawac uu ka daba ooyo oo xagga iyo xagga u cararo ha dhowto dhaa waan iska samrayaa kaa socon mayso kaa waana sabir taag waayo inama asabru cinda asadmati اluulaa sabirku waa qacda hore markay saa balaayada kugu dhacdo haddaad tirahdo ilaahay baa qadarey oo dabeet aad aamustaad adkaysato kaasaa laguu qoraya laakiin markaad daashaad cabaadaad hadli keli oo tiraa waan iska aamusayaayo waa dhibaato wallaahi waan iska samray waa been tahay maad safrine waa daashe waa daashe عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره محمد ما ركتي من أصحابتي سكمدا أيا ذهب بصره أرقيس وتقي وإن ربي فعادوه markaasay soo booqdeen faqaala wuxuu yihi kuntu uriiduhumaa labadan indhood waxaan rabay inaan ku eego liandura ila اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga inaan ku arko labada indhood waxaan baan u haystay gebigood bay shaqada ugu weynay i qaban lahaayeen waxay ahayd inaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ku eega ku daawado fa amaa idaa qubida maadaama rasuulka uu dhintay annabiyu sala اllahu alayh wasalam fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa yasurunii kuma faraxsani farax gelin mayso anna maa bihimaa waxaan ku yaallaa inay ku dhacaan bidabyin garanuug min dibaa'i tibaala garanuug ku joogta tibaala meesha la yidhaahdo oo kale bimacnaa indha inaa indhabeelo iyo in la yidhaahdo garanuug joogta tibaala indhabeeshay way isimayiin macnaa ma fahamta bimacnaa inaan indhabeelaa waan ku samrayaa leannu waxaan indhaha u haystaba meesha way ka baxeen oo imika haddii lagu dhaho warni waxaan soo marray halkaa boolama agteeda oo garanuug indhala baanu soo aragnay culays dalag bay kugu haysaa culays laakiin hadda waad indhabeesha haddii lagu dhahdo ka warran waa culays weyn marka wuxuu le indhala-aantaydu indhala-aantaydu waxay lami iila mid tahay in la yidhaahdo tibaala garanuugta joogtaa indhabeeshay oo kale culays kuma hayso maadaama nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu dhintay tibaala waa haa maadaama nebigii baan ku arkay nebiga calayhi isalaatu wasalaam hooyday tibaalo waa meel magaceed waa dal yeman ku yaalla laba tibaalaa jiro midna yeman bay ku taallaa baa la yidhi midna waxay ku oli jirtay ciraaq oo tibaalatulxajaaj baa la odhan jiray waa markii uu soo socday ee ciraaq intaan loo dhiibin waa magaaladii koobaad ee loo magacaabay waali inuu ka noqdo dabeete ciidan buu kaxaystay wuu socday wuu socday wuu socday markaasu waar meeshii maynaan gaadhaynba markaas me magaalada waatan way dhowdahay oo taaggan taaggan baa qarinaya taaggan tibaala la yidhaahdaayo taaggan yar ayay ka dambaysa ma taag baa qarinaya ha bartiibu ka laabtay markaasuu magaalo uu taag qarinayo ayay magacaabeen doon yani waa magaalo yar buu jeeya gebigeedaba buur yaroo ka sakaysaa qarisay waa afar afar tuula waa waa afar dargadood markaa mahmaa bay noqotay tibaalatu xajaaj baa marka waa tibaaladii xajaaj bimacnaa waa tuuladi waa tu xajaaj ka mahmaayo kale qofka wax yar gacanta loo gediy nin nin xil weyn doonayey oo xil yar loo magacaabo marka waxay noqonaysaa tibaalat اxajaaj oo kale tani laakiin way ka duwan tahay yeman bay ku taala can anas radi alahu taعala canhu qaala wuxuu yihi samictu الnabiya salى اllahu عalayhi waslm nabigaan maqlo yaquulu leh qaala اllahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ida btalaytuhu bixabiibatayhi qofka haddaan ku imtixaamo labada uu jecel yahay waa labada indhoode yuriidu caynayhi uma sabra dabeetana uu sabro cawadtuhu waxaan cawil uga dhigaa aljanata jannada abaal kale ma laha qofkaas qofka indhaha beelay dabadeetana aan tawaawucin oo aan caban oo sabray wuxuun baan ku abaalmarinayaa jannadaan ku abaalmarinaya axaadiista badankood waa isku wada macno horen u soconayna can abi umamata radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu اllahu tacaala ilaahay wuxuu dhahda ya bna aadam ina nebi aadamow idaa akhadtu kariimatayka fasabarta cinda asadma waxtasabta lam arda laka hawaaba duuna اljanna idaa akhadtu haddaan kaa qaato kariimatayka labadaada wan wanaagsan bimacnaa labadaada indhood haddaan kaa qaato fa sabarta dabeetana aada sabirto cinda sadma qacda hore markay sidaa kugu dhacdaba aada sabirto waxtasabta ilaahayna ajar aada weydiisato lam arda laka hawaaban duuna aljanna abaal ka sokeeya jannada raalli kaagama noqdo yacnii abaal kastoo aan ku siiyo jannada ka hooseeyaaba wuu ila yar yahay marka waxa ugu weynaan ku siin karaa waxa weeyaan ugu dambeeya waa jannada waa xadiis xasana xadiiska horena saxiix buu ahaa marka xadiiska hore buu la macno yahay qofka hadduu indhabeelo guud ahaan qofka muslimka haddii musiiba ay ku dhacday dhibaata ay ku dhacday inuu sabraanu tawaawucin oo sabarka ilaahay yani musiibada uu ilahay wax kaga doono horeen usoo sheegnay indhuhuna waabay ka sii daran yihiin indhuhuna qofka hadduu indhabeelo waabay ka sii daran yihin waa nicmo aad u weyn oo aan la qiyaasi karin maanta qofka indhaha qaba ee indhihiisu ay u shaqaynayaan ma dareemayo ma dareemayo ma nicmada uu haysto laakiin qofka indhihii waayey ayaa macnaha indhuhu ay leeyihiin iyo nicmadaasi inta ay leeg tahay iyo waxay kala maqan yihiin qofkaasaa garanaya marka qofku indhihiisana ha ilaashado oo xumaanta ha ka ilaaliyo oo waxyaaba indha lagu ilaaliya waxaa ka mid a iyo dee itaalka iyo xoogaba waxaa ka mid a qofku inuu daacada ilaahi subxaanahu wa tacaala laazimo qofku haddii waxaa la isla waafay qofka hadduu cisyaankiisu uu badan yahay oo dembigiisu uu badan yahay xataa awooddiisu way tagtaa awooddiisa xooggiisu xataa wuu tagaa soomaalida hore waxa ohan jire ninkani ma gaboobo oo waa qur-aan ruug qur-aan ruuggu waa maxay waa nin qur-aanka ku xidhan oo macaasidiisu ay yar tahay ma gaboobi jirin ma gaboobi jirin waa la yaqaanaa waxaa la sheegay niman dhallinyaro ahoo meel maaragtay bad xeeligeeda jooga ayaa halkaasoo kale ayuu houriga taagan yahay markaa houriga inta ku yaacaan bay dhexda kusii dhacayaan dabeetna way sii qoyayaan markaasay ku gaadhayaan nin weynoo odaya oo toddobaatan jira ayaa intu koonaha soo istaaga uu soo cararay buu ku booday wuxuu ku booday laashkii dhallinyartu way yaabeen saadris toddobaatan jir baabaa tahay waxaanuu xooga xaggee buu ka yimi mase wuxuu ihi itaalkan iyo xooggan yaraantii baanu ilaalinay buu ihi yaraantii dabeetna waxayna anficeen weynaantii ayaanu ahay ayaanu ilaalinay marka ninka dhallinyarta maanta hadduu xooggiisa ku loofaro oo uu dhacdhaco oo uu leexleexdo uu laalaabto oo xumaan ka dhama ka dhammaan waayo waa idinka arkay dad yaryar oo aan geedkaaba gaadhin oo dadoodu aanay weynaanba oo tukubaa haysta idinka ark wax kale maaha waa macaasida qofku macaasida way riftaa indhaha qayb weyn waxaa ka qofku indhihiisa inuu ilaashado inay indhihiisa usii shaqeeyaan waxaa ka mid a inuu qofku macaasida iska ilaaliyo baabun ayna yaqcudu alcaa'idu qofka qof soo booqdaa halkeebuu fadhiisanayaa can cabdillaahi bn alxaaris can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa caada almariida hadduu soo booqdo qof xanuunsanayaa jalasa cinda ra'sihi madaxiisu fadhiisan jiray madaxiisa agtiisa uma qaala sabca miraarin dabadeedna nebigu toddoba jeer calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray as'alu allaha alcadiima rabba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka as'alu allaha waxaan weydiisanayaa allaha alcadiimi weyn rabba alcarshi alcadiimi ee carshiga weyn iskale waxaan weydiisanayaa an yashfiyaka inuuinuu ku shaafiyo inuu caafimaad ku siiyo toddoba jeer buu ku celin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam tanoo qura dee ma akhrin jirine dacooyin fara badan baa jiray laakiin tan baa ka mid ahayd tan malaa wuu caadaysto mar kasta wuu akhrin jiray fa in kaana fii ajalihi ta'khiirun haddii taa qofku xanuunkaasi aanu ku bixin xanuunkaasi ma sii hayn jirine cuufiya min wajacihi xanuunkiisaasi qofkaasi waa wuu ka kici jiray oo waxa weeyaan waa la caafin jiray oo dee saddex xaaladood weeyaan qofku hadduu xanuunsado inuu xanuunkii ku dhinto iyo xanuunkii qofku inuu ku raago oo gogolyaal uu noqdo qofku iyo inuu qofku ka caafimaado markiiba marka haddii qofkaasi aanu ajashiisii xanuunkani aanu dee ajashiisii aanu ahayn xanuunkaasi kuma sii raagi jirine waxa weye markaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa loo aqbali jiray ducada oo qofkaasi waa uu kici jiray waa xadiis saxiixa abu daawuud iyo tirmidi iyo axmed iyo xaakim iyo keyrkood baa wariyey waa xadiis saxiixa can rabiic bni cabdillaahi qaala wuxuu ihi dahabtu waxaa meesha laga qaadanaya dee qofku marku qof xanuunsanaya u yimaada madaxiisa inuu fadhiisto riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan qofku gacanta madaxa qofka inuu ka saaro ama meesha xanuunsanaysa inuu gacanta ka saaro dabeetana uu u duceeyo intaasaa qofkii saaran intaa wixii ka dambeeya markaa iswaraysta oo reerihii iyo xaaladihii iyo dhaqaalihii waxaa iska waraysta laakiin marka hore qofku waa inuu dee aadaabtii soo gelitaanka dadka assalaamu calaykum sideebaa qofki in la waraysto marka la waraysto in meesha xanuunsa gacanta la saaro dabadeedna loo duceeyo kadib wixii ka dambeeya marka xaalkii adduunyo iyo wixii sheeka haddaad dee qof kale u sheekaynayso can rabiic bni cabdillaahi qaala wuxu uhi dahabtu maca alxasani xasan baan raacay ayaan u raacay ila ilaa qataada nacuuduhu qataada ayaan u raacay nacuuduhu annagoo soo booqanayna faqacada cinda ra'sihi dabeetna wuxuu fadhiistay qataada madaxiisa waa laba caalimoo waaweyn qataada ibnu ducaamat asaduusi fasa'alahu dabeete wuu weydiiyey sidee baa tahay sul waan ladanahay uma dacaa lahu dabeete wuu u duceeyey qaala wuxu uhi allahuma ashfi qalbahu washfi saqamahu ilaahw qalbigiisana shaafi xanuunkiisana shaafi yani qalbiga shaafi maxaa looga jeedaa qofka marka xanuunku xoogaa ku cuslaado waxaa loo bahan de qalbigiisu inuu deganaado qalbigiisu inuu deganaado oo ilahay ajir uu weydiisto oo waxaana qadar inay yihiin ilaahay subxaana watacaala ugu talagaray inuu qofku inuu aaminsanaado qalbigiisana leecleecin marka wuxuu leey ilah qalbigiisana u caafi isaga jidhkiisana ilaahaw shaafi baabun maa yacmalu الrajulu fii beytihi marka halkan waxaa inoogu dhammaaday qofkii xanuunsanayey iyo soo booqashadiisii iyo waxyaaba ku tacalluqayay maa yacmalu rajulu fii beytihi ninku gurigiisa markuu joogo muxuu samaynaya ninku gurigiisa markuu soo galo xaalkiisu waa sidee can اlأswad qaala wuxuu yihi sababtu caaisha radi allahu tacaala canha aswad ibnu zayd ibnu qays annakhaci wuxuu ihi caaishaan weydiiyey waxaan ku ihi maa kaana yasnacu nabiyu salى اllahu alayhi wasalam fii ahlihi rasuulku gurigiisa markuu joogo reerkiisa uula joogo muxuu samayn jiray ma qur-aan buu akhrisan jiray salaad buu tukan jiray miyuu ka dhex ooyi jiray sidee buu xaaladiisu ahay leanna waxaad suuraysanaysaa iminka masala adiga laftaadu qof weyn oo caalima oo alla kacabsi aad ku tuhmayso talow hebel gurigiisa markuu jooga muxuu sameeyaa talow miyuu cibaadaystaa talow ma qur-aan buu akhristaa talow ma kutub buu soo qaataa talow ma reerkiisu wax u dhigaa talow ma muxaadaraad buu u galaa waxaad ayaad isweydiinaysaa moogta markaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa xaalad ka qarsoonayd oo asxaabtu aanay ogeyn waa xaalad gaara markaa talow guriga dhexdiisa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sideebuu ah xaaladiisu ilan way yaqaaneen bananka markuu joogo siduu yahay faqaalad waxay tihi kaana yakuunu fii mihnati ahlihi reerkiisu u shaqayn jiray bay tihi guriga qof ka mid ahoo dee hawlihii guriga loo baahda ayuu ka qaban jiray fa idaa xadarat isalaatu kharaja salaaddu markay timaadana wuu bixi jiray riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan salaaddu markay timaadana kaannahu laa yacrifunaa waxaabaad moodaa inaanuna garanaynba allaahu akbar ma la yidhi wax kasta intuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhigo hadduu sheekaynayey hadduu kaftamaayey hadduu hawl gacanta ku hayo intuu saa u dhigo toosu baxaya kaanamaa inaanu garanayn dadka meesha joogo kale yani si salaaddu ugu weynid bay ka dhiganta ka kalena waa lamida sii raacay can hishaam bni curwata can abihi radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi sa'altu caaisha radia allahu tacaala canha hishaam ibnu curwa can abiihi wa nin taabiciya caaisha waxaan weydiiyey maa kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalama fii beytihi rasuulku mx muxuu maaragtay waa curwat ibnu zubayr muxuu gurigaasi ku qaban jiray guriga markuu joogo muxuu yeeli jiray qaalad waxay tidhi yaksifu naclahu wa yacmalu maa yacmalu arajulu fii beytihi kabihiisuu tolan jiray bay tiri hadday kabi ka go-an tahay kabihiisuu tolan jiray oo ninka gurigiisa markuu jooga waxa uu sameeye kalena waa samayn jiray yani qof caadiya ayuu habay ka dhiganta qof guriga joogaa waxa uu yeelo inuu cid wax weydiiyo inuu cid la hadlo in waxa dayacaan uu dayac tiro inuu xagan kale waxa qofka caadiga ahay uu sameeyo kaluu samayn jiray kaanaa ku xigsiya haa intaa dambe marka hadalkaa dambe de wax weyn baa ku guda jira wayacmalu maa yacmalu rajulu fii beytihi inuu gurigiisa markuu jooga wuxuu sameeyo ayuu samayn jiray warkaasi waa fara badan yahay can hishaam ha ibnu curwata can abihi qaala wuxu uhi sa'altu caaisha caaishaan weydiiyey maa kaana nebiyu sala allahu alayhi wasalam yasnacu fii beytihi nebigu gurigiisa muxuu ku samayn jiray qaalad waxay tidhi maa yasnacu axadukum fii beytihi dee midkiin gurigiisa markuu jooga wuxuu sameeyo kale muu samayn jirayo qof caadiya buu ahaa markaas sii faahfaahiso waxay tidhi yaksifu nacla wayarqacu thawba wayakhiid maradiisuu tolan jiray maadhaha maya kabihiisuu tolan jiray maradiisuu kari jiray waanuu tolan jiray bay tihi bal iga taba bahalkan oo dee ceebeenna ku haysana imika hadii meel kaa dilaacdo inaad tirahdo irbadda adduunta i dhiba anigaa tolanaaye waa lagula yaabayaa oo maxaa kuu kelifay adiga dee habalaa u dhiib amba reerkaa kale u dhiib amba a gabadhaaba kula yaabaysa ka odhanaysa oo anagu miyaa dhintay yani inaad meel kaga dhacday oo kale ayay ayay ula muuqanaysaa laakiin waxay ka dhigantay dhaqankani maaha in rasuulka calayh isalaatu wasalaam miduu gaarahe waa dhaqankii caamka ee xilligaa la joogay ninku inuu kabiisa tosho shaadhkiisa inuu tosho goyiisa inuu karto shaqo iska caadiya bay ahayd yacni madax ninku ha ahaado mijo ha ahaado caalim ha ahaado caame ha ahaado qofku inuu qof iska caadi reerkiisa markuu la joogo maaragtay inaanu dee aanu iswaaweynaysiinoo meel gaara iyo qol gaara iyo dhaqan gaara iyo looma gala iyo lalama hadla iyo guriga intuu jooga waa la aamusnaadaa iyo odaygii baa fadhiye qof kastao yama maaha dee waxayna kan haysta waa noocaas qofku suuqa markuu joogo waa la yaab bashaash qof weji furan oo akhyaara oo sheeko badan oo debdebacsan oo dadka wax siinaya guriga ma galay waraabun buu noqonaya qof ciyaalka hiif islaanta gabadha halkan kale kani muxuu ahaa kan siilaad markaasaa laga wada baqanaysa loo wada gariiraya waana akhlaaq xumo inaga sheegna waa dhaqan xumo can camrata qiila licaaisha caaisha waxaa laga yidhi lagu yidhi maa kaana maa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yacmalu fii beytihi qofku gurigiisa muxuu ku samayn jiray qaalad waxay tihi kaana bashara min albashar qof dadka ka mid umuu dee ahaa wax siyaadaa oo dheeraada ma samayn jirin yaflii thawbahu wa yaxlibu shaatahu maradiisa intuu la soo baxaabuu wixii qashin iyo wixii wasakhi ku jira ka eegi jiray waa yaxlibu shaatahu laxdiisa iyo neefkiisana isagaa maali jiro lisan jiray intuu koobka qaato ayuu la jiray ii qabta laxda hadda rida iyo laxda mataqaanaa waxaa labada dhib dhib badan agga xagga maaragtay lisitaanka laxdaa dhib badan waa jibiq jibiq waxay loo naasiro intaa leeg weeyaano dumarkun baa yaqaana laakiin dee dhaqankii meesha yaalla ceeb ma ahayn raggu inay xoolaha ariga soo lisaan oo geela ay soo lisaan ceeb may ahayn rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ceeb kuma aha laakiin xaggeenna ka warran dee xaggeena ragga waxaa lagu yaqaanaa geelay soo lisaan dumarku geela inkastoo xaaladu faraha ka baxday imakoo dee dumarka ay macageelii raacayaan ay sahaminayaan ay dhaaminayaanoo rarayaan oo hawlihii dee dumarka iskala wareegeen oo de waa dacfigeena iyo taadarradeenna taas iyo ceebteenna laakiin waagii hore la kala socnaa raggu geela ayay iska lahaayeen oo xataa haweenku kamiyaag wareegi jirin haweenkuna adhigaas iyo xoolahaas maarata ishinka ragga ahaa laakiin adhiga amba riy ha ahaadaan amba id ha ahaadaane ninka lagu dhex arkay si u xero dhex taagan finish kaasi waa ku dahay ceeb bay ahayd waa yahay baabun baabkaasina waa dhammaaday wuxuu ku dhammaaday qofka gurigiisa markuu joogo inuu ahaado qof dabacsan oo naxariis badan oo reerkiisa la shaqeeya oo reerkiisu aanay ka baqon aanay ka yaacin waa dhaqan wanaagsan oo laakiin badankeena inaga maqan baabun wuxuu baabu yahay idaa axaba arajulu akhaahu falyuclimhu qofku walaalkii hadduu ilaahay dartii u jeclaado ha ogeysiiyo qofku hadduu walaalkii ilahay dartii u jeclaado haydha warniyo ilahay dartii baan kuu jecelahay ceebna maaha waxaa lagu jeclaanayaa dee xoolo xoolo maaha iyo ninka hebel jinkaygaa iska jecelna maaha ee waa qofka wanaag lagu arkay qof wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo diintiisu ay fiican tahay oo alla ka cabsile oo dadku ay ka nabad galeen oo ahlu khayra qofka nocaas dadku way iska jeclaadaan soo maha qofka qofkan isku tirahdo markaa waa nin ilahay darti baan kuu jeclay saaxiibkaa weeye walaalkaa weeye qof aa wada socotaan qof aa jaar tihiin qof aa isku masaajid tihiin oo toosnaan lagu yaqaano qofka inuu ku inuu idhaahdo haddaad caloosha ka jeceshahay inaad ku tirahdo nin ilahay darti baan kuu jecelahay can xabiib bni cubaydin can ilmiqdaami bni cadi karib radia allahu tacaala canhu wa kaana qad adrakahu xabiibuu soo gaadhay miqdaade qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa axabba axadukum akhaahu falyuclimhu annahu axabbahu haddii midkiin walaalkii ilaahay dartii u jeclaado ha ogeysiiyo annahu axabahu ilahay dartii inuu u jecel yahay waa xadiis saxiixa can rabaax can abi ubayd can abi cubayd illah can mujaahidin qaala wuxuu uhi laqiyanii rajulu min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nin nebiga asxaabtiisa ka mida ayaa iga hor yimi oo ila kulmay faakhada bimankibii min waraa'i xagga dhabarku iga yimo garabku i taabtay waan sii socdaa isna uu iga dabayay markaa garabka ayuu xagga dambe iga taabtay qaala wuxuu uhi amaa inii uxibuka wallahi waan ku jecelahay niyo amaa amaa inii aniga miyaa uxibuka waan ku jecelahay anigu aan isu kaa sheege war niyo waan ku nin fiican baa too waan ku jecelahay qaala wuxuu ihi axabaka allaahu aladii axbabtanii lahu allahaad ilaahay dartii ii jeclaatay adnaha ku jeclaado waa jawaabta ay tahay qofku inuu bixiyo qofka lagu yidhaahdo ilahay dartii baan kuu jecelahay madaxama iska ruxin adna dee jawaab marka waxaad tidhahdaa ilaahi ilaahay dartii adad ii jeclaatay allaha dartii ii jeclaatay adnaa ku jeclaado faqaala wuxuu yihi lowlaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala haddii rasuulku aanu odhan idaa axaba arajulu rajula qofku hadduu qof jeclaado falyukhbirhu haw sheego annahu axabbahu inuu jecel yahay rasuulku haddaanu sidaa odhan maa akhbartuka kumaan sheegeen wuxuu ka cararayaa ninkan waa nin saxaabiya ninka saxaabiga ahina dadka kale wuu ka duwan yahay dadka o dhami saasay u wada eegayaan wuu ka sarreeya wuu ka qiimo badan yahay marka ninka saxaabiga ninku ku hahdo waan ku jecelahay inaanu qofkii aanu fitnoobin aanu odhan sho ni balaayaato ismaba ogido khatar baa tahay ma saxaabigii dhammaabaa kaa yaabaya ka warran oo naftiisu aanay been u sheegin oo shaydaanku aanu u warramin marka wuxuu waan iska haysan lahaayeen rasuulkan calayhi salaatu wasalaam ka maqlay isagoo le qofku hadduu walaalkii jeclaado haw sheego qaala wuxuu uhi uma akhada yacridu calaya alkhidbata dabeeta wuxuu ii soo bandhigay khidba khidbadu waa maxay inuu gabadhi siiyo qaala wuxuu ihi ama amaa ina cindana jaariyatan ama inahaa cawraa inan baa gurigayga joogta haddaad u baahan tahay waan ku siin karaa haygala xishoonin laakiin iin bay leedahayo way cawaran tahay buuhi isha ayuu nabar kaga yaalaa can anas radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam qadiyaddaasi dayna kula melihiino dhaqankeenana maaha ninku inuu ninka kuhaa hebelo inantayda aan ku siiyo amba walaashay aan ku siiyo amba kan dhaqankeenna maaha ma dhaqankeena markaa ma ma samayn karraa inaku dee kumaan taliyeen sababtu waa wax dhaqankeena ka duwan weeyaanoo qofku waa khalad baa u fahmayaaba qofkaad tidaahdo waar inu ilahay inanta waan ku jecel nin fiican baa tini inantaydaan ku siinaya wuxuu ohanaya wallaahi bilaahi waxbuu ninkani kuu muuseynaya inantan dadkii kaleba ay guursan waayeen adiga muxuu kaala soo doonay waxbaa meesha ku jiraba qofka odhanaya waan dhaqankeena iska shaki baa ku jira meeshii marka waxba idnaa siinin calafkeeda u daa calafkeeda u daa can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxu uhi maa taxaaba arajulaani ilaa kaana afdaluhumaa ashadduhumaa xubban lisaaxibihi laba qof ilaahay dartii hadday isu jeclaadaan waxa sii fadli badan ka kale walaalkii sii jecel ka labada jacayl badan ee jeclaan badan kaasaa labada sii khayr badan baabun wuxuu baabu yahay waa xadiiskii u dambeeyey amba waa labadii xadiisa u dambeeyey leano majaladkama iga dhammaanayo waan idlaynayaa أثر عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل أنه قال وحولي إذا أحببت أخا هدي ولال ولالها كمدا أتعلاته فلا تماره هلا مرمن هلا الدود يعني هل كان حيث القرآن ولا تشاره سوماها شرها وهو سيد أما الشرها كسميني walaa tas'al canhu ha warwaraysanoo ha dabagelin xaaladiisa muxuu sameeyey maanta halkeebuu tegey fa casaa waxaa laga yaabaa an tuwaafiya lahu caduwan fayubiruka fayukhbiraka bimaa laysa fiihi waxaa laga yaabaa saad u waraysanaysa horta ninkan hebel ka warramanayo muxuu sameeya waxaa laga yaaba marka dambe an tuwaafiya lahu caduwan cadow uu leeyahay inaad maalin dambe ku beeganto fayukhbiraka dabeeta uu kaaga warramo bimaa laysa fiihi ceeb aanu lahayn fayufariqa baynaka wa baynahu dabeetana uu idinkala kaxeeyo saad ninka u daba socota haye oo maantana waalkeebuu tegey waalkeebuu sameeyey oo myuu la macaamilay ma xaggaasu waxyaabahaasa u daba socota waa laga marka dambe kaad ka waraysanaysaaba ninkan saaxiibkaa amba walaalka ah inay isku kacsan yihiin amba cadowgiisa miyaad ka warhayn laa ilaaha illa miskiin baa tahay war warla-aan baa ku haysa war ninka xaalkiisu waa sidan oo waa been hadda waxaas oo waa sidan oo waa sidan oo waa sidan dabeete war beenu aan jirin intuu kaaga sheego dabeetaad ninkii saa ku nacdo marka waxa weeye wuxuu leeyahay hala murminoo dooda faraha badan iska ilaali dooda iyo muranka waa la isku nacaa dadku hadday mar kasta doodaan oo ay murmaan adaan kaa khaldan waxaad doonaysa ninkan jebisa moogtahay dhulka aad dhigto isna wuu soo taagan yahay wuu soo ligan yahay isna wuxuu rabaa inuu ku jebiyo dhulka uu kusoo dhigo adna waad soo ligan tahay waa la isku nacaa aakhirka qofka yaani hadalku markuu farabato ereyaa soo baxaya qofka in munaasab aan ku ahayn markaa weeriyadaasina waxay beeraan qofka qalbigiisa ina ku dhacaan xasaazaad waxaan la yidhaahdo amba calool xum ay beeraan maanta kelmad baad ka odhanaysaa isna mid buu kugu odhanaya markaa qadarintii iyo ixtiraamkii faraha badnaa ayaa kala yaraanay markaa muranka waa waxbaa la isweydiiyaa markay meel soo gaadho waa laga hadhaa muran markay muran gaadho iyo asraar sharna ha u horseedin walaa tushaarihi sharna ha u horseedin yacni wax shar soo gaadhsiiya maaragtay ha ha la imanin walaa tas'al canhu ha warwaraysan oo ha dabagelin facasaa waxaa laga yaabaa an tuwaafiya inaad la kulanto lahu caduwan ay caduwan lahu cadowgiisa fa yukhbiraka dabeeta u kaaga warramo bimaa laysa fiihi waxaanu maaragtay waxaanu ku sugnayn oo ceeb aanu lahayn uu kuu sheego fayufariqa baynaka wa baynahu dabeeta u idin kala kaxeey an cabdiraxmaan can cabdillaahi bni yaziid can cabdillahi bni camr bn caas radi allahu tacala canhuma can الnabiy sal اllah alay waslam qaala wuxuu yidhi man axaba akhan lilah qofka walaalkii ilaahay dartii u jeclaada ee qaala dabeeta idhaahda inii uxibuka lilaah ilaahay dartii baan kuu jecelahay idhaahda fadakhalaa jamiican dabeeta ay galaan labadooduba aljannata jannada kaana aladii axabba fi illaahi kii labada ilaahay dartii wax u jeclaaday baa ahaada arfaca darajata lixubbihi kaasaa ka darajo sarraynaya kii kale ee la jeclaaday sababtuna waa maxay lixubbihi waa inuu qofkan ilaahay dartii u jeclaaday meesha waxaa ku jira arrin aada u weyno waxaa meesha laga saarayaa dadku maxay isku jeclaadaan maxay isku raacaan maxay isku xigaan haybtoodu seebay isu raacraacdaa idinka teenu waa mid waad iga yaqaana waa reer hebelde iyo masaalix iyo dan qofkii wax ku siiya ee kuu roon ay isku qabiil tihiin qaarkood ay isku siyaasad tihiin ay isku xisbi tihiin ay isku ururbeereed waxyaabaha noocaasoo kale la isku jeclaada laakiin ninkani gidaarkaasuu jebiyey gidaarkaasuu jebiyey intuu waxalaaliya waxaa iska ilaaway ayaa qofkaa wuxuu u jeclay war qofkan iyo ilaahay sidee bay isku yihiin ninkan mucaamaladiisu waa sidee dhaqankiisu waa cinkii alla kacabsigiisu waa sidee intuu ka arkay wuxuu ka arkay ninkaasi nin wanaagsan oo alla kacabsi leh inuu yahay dabeete waxyaabihii kale intuu iska ilaaway wallahi ninkaasi waa nin la jeclaado hadda waxa laga yaaba inay kala reer yihiin waxaa laga yaaba reerkooda iyo reerkooda inay cod yihiin baa suuragala markaasaa ninkaasi wuxuu qaadanayaa darajo ayuu ka sarreeyaa cala aladii axabbahu lahu kii uu ilaahay dartii u jeclaado kii uu ilaahay dartii u jeclaaday hal darajo ayuu ayuu ka sarraynayaa quluubteenna aynu ilaalinno qiimaynta wax ciddisaynu wax u qiimayna in aynu ku qiimayno qofkaasi intee buu ilaahay u jiraa islaamnimadiisu waa caynkee alla kacabsigiisa ka warran reer reerka iyo qabyaaladan waarbaashaasi waa bahal xune waarbaasha inaga yareeya والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى